asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka hawreeyga wararka afar iyo labaatanka saac raadiha dalkan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hosnaa infajigan ayaa laga rabaa
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeenimo isna taariikhdan waxay ugu beegan tahay soddonka bisha may laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijka wareegan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doona agaasimaha guud ee hay-adda nabadsugadda qaranka soomaaliya ee nisa mahad maxamed salaad ayaa taliyaha hay-adda nabadsugadda ee gobolka banaadir u magacaabay muxuudiin warbac shadoor oo markaa ah sarkaal mudarir ka tirsan hay-adda lehna khibrad dheer oo dhinaca amniga ah haddaba waxaan soo gubi doonaa saaxiibyaal mas-uulka la magacaabay ee sarkaalka gobolka banaadir dhanka nisa shaksigu yahay iyo waxa uu markaas khibrad ahaan u leeyahay dhanka ammaanka ee sugidda amniga gobolka banaadir ayaan soo gubi doonaa isla wararkanisana magacaasi waxaa la sheegaya warar soo baxaya in isbeddel lagu sameyn doono haddaba isbeddelka hay-adda nisa lagu sameynayo ay qayb ka tahay magacaasi cusub oo markaa si weyn baraha bulshada maanta u qabsaday haddaba muxuu yahay magacaasi cusub ee nisa loogu badaliyo waan soo gudbi doonaa saaxiibyaal barnaamijkeena caawa ayaad ku dhegeysan doontaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona ereyga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka u qaabilsan arrimaha biniaadanimada ee gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur same oo maanta warbaahinta la wadaagay xaaladda halista ah ee abaaraha iyo arrimaha biniaadanimada ee dalka marayo ayaa sheegay in markaas lix dhibic hal milyan oo dada soomaaliyeed markaasi ay wajahayaan xaalad aada u daran dabashir jaraadu maanta qabtay arrimahaas uu kaga hadlaya caawa maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona wafdi hordhac ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maalinta berita ah ku wajahan magaalada baydhabo ayaa maanta garay magaaladaas wafdigaasi waxaa u dhacaya agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka waxyaabaha markaasi safarkiisa uu ku qato madaxweyne xasan sheekh ayaan soo gudbi doonaa waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibyaal wararkii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay degmada afgoye ee gobolka shabeellaha hoose mas-uul ka tirsan maamulka ayaa lala egtay dhaawacyo ayaa jira iyo sidoo kaleete khasaaro hanti burburtay waxaan kaloo soo gudbi doonaa saaxiibaal barnaamijkeena qayb ka noqon doona xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa sheegay inay qaban doonaan barnaabax ay kaga soo horjeedaan xukuumadda madaxweyne muuse biix cabdi oo markaasi ay ku eedanayaan inuu doonayo muddo kararsi maadaama waqtiga loogu talagala doorashada uusan doonayn inuu ka qabto waxaa kaloo maqli doontaan wasiirka amniga iyo taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad xarigga looga jaraya maanta qeybo cusub oo markaasi lagu soo kordhiyay xarunta ciidanka taraafikada ee magaalada muqdisho qodobadaasi wuxuu soo kordha caawa aad maqli doontaan cabdihaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxmuudna barnaamijka waa idinla soo cuseenaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isdullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
saaxiibayaal ismaqla wanaagsan ayaan hawada kaleeyahay barnaamijka ah wareegga wararka afar labaatanka saacadaad ee haddalasan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeyay barnaamijkiina caawa ayaanu gudageynaa waxaanu ku bilaabaynaa eh, taliska nabad sugidda sirdoonka qaranka soomaaliya ee dhisa hoggaankeeda cusub mahad maxamed salaad oo dhowaan eh, golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay markaas ay cod u qaadeen in loo magacaabo agaasimaha maadaama agaasimo rasmi ah aan lahayn tan iyo markii xilkii eh, laga qaaday taliyii hore ee nabad sugidda faad yaasiin xaaji daahir sugu meelgaar waxaa u hayay yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey hase yeeshee markuu ka mid noqday xubinimada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayuu markaa ku waayey inkastoo si gaara ama si kumeelgaarimo usii shaqeynayay ilaa ay markaa laga helayo agaasin cusub ama markaa taliyo cusub hase yeeshee dhowaan mahad maxamed salaad oo markaa xilkan qabtay ayaa ah maanta la filay ama markaa sameeyey magacaabistii ugu horreysay adoona dhinaca kale la filayo isbeddel dhanka hay-adda in lagu sameeyo agaasimaha guud ee hay-adda nabad sugidda iyo rasidoon qaranka soomaaliya mahad maxamed salaad ayaa taliyaha hay-adda ee gobolka banaadir u magacaabay muxuudiin warbac shadoor oo ah sarkaal sarkaal muddo dheer ka tirsanaa hay-adda lahna khibrad dheer oo dhinaca amniga ah kana soo shaqaynaya arrimaha ammaanka horay sarkaalkan lagu magacaabo muxuudiin warbac shadoor waxaa u magacaabay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble markii uu jiray khilaafka ah u dhexeeyey asiga iyo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo madaxweynihii hore ee sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya hase yeeshee muxuudiin warqadii uu soo saaray madaxal wasaare maxamed xuseen roble waa ay shaqayn weysay khilaafkii ayuuna markaas sababsaday inuu markaa xilka loo magacaabo ku shaqeeyo hase yeeshee maanta ayaa si rasmi ah loogu magacaabay eh, markaa taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir si markaas uu isbeddelka hay-addan lagu sameeyey uu qayb kaga noqdo dhinaca kale waxaa la helayaa macluumaad badan oo ku saabsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoon qaranka soomaaliya ee nisa iyo hoggaankeeda cusub isbeddelka uu ku sameynayo waxaana la filayaa in markaas hay-adda markaasi ama markaa laga bedelo magaca nisa waxaana la rajeynayaa ama la filayaa in loo bedelo magaca lagu magacaabo eh, visa waana markaasi wararka ugu waaweyn ee markaa taagan isbeddelkana lagu sameynayo ay qayb ka tahay hay-adda nisa ee markaa hoggaankeeda uu la wareegay mahad maxamed salaad oo markaasi ka mid ahaa xubnaha ama ka mid ahba xubnaha xubnaha sid weyn ugu dhow madaxweyne Max- xasan sheekh maxamuud dib u habeynta hay-adda nabad sugidda waxaa markaasi la filayaa in magaca nise loo bedelo ee visa waxaana markaasi laga soo gaabiyey uh, federal intelligence and security agency oo visa noqonayso halka halka kolkii hore ahayd eh, nisa national intelligence and security agency waxaana markaasi ay qayb ka tahay isbeddelka la filayo in dhowaan uu sameeyo agaasimaha cusub ee hay-adda nabad sugidda qaranka eh, mahad maxamed salaad barnaamijka qaybihiisa hore aad dhegeysanaysaa saaxiib dalsan muqdisho ayaa nagala socotaane haddii aan kusii socono qodobo hordhaca barnaamijkana caawa aad kusoo maqasheen saaxiibayaal wafdi hordhac ah- hordhac u ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee caasimadda kumeelgaarku ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana hogaaminaya wafdigan agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka xuseen sheekh maxamuud waxaa ku weynaanaya safarkiisa xildhibaano ka tirsan labada qale baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo markaasi xubnaha madaxtooyada waxaana markaas ay hordhac u yihiin safarka maalinta beritaha la filayo in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tago magaalada baydhabo waxaana uu noqonayaa safarkiisii ugu horreeyey uu baydhabo ku gaaro tan iyo markii tan iyo tobanka bishan may aan ku guul jirno laba kun labaiyo labaatan ee xubnaha baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee markaas ay u doorteen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana safarkiisii ugu horreeyey halkaas uu ku tegayo ujeeddada ugu weyn ee halkaasi ayaa ah qorshaha ku saabsan isbeddelka iyo markaasi hanaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maadaama duxuleedka madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen markaasi uu gabagabo uu sii marayo waxaana la filayaa isbedeladaas in ay sidoo kale qayb ka noqon doonaan maamul goboleedyada kale ee dalka isagoona markaa la sheegay inuu safaro kale ku tegi doono dhammaanba maamul goboleedyada dalka ka jira markaa isbedelka halkaa laga wadana ay qayb ay kaga noqdaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale si weyn uga fikiraya magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maadaama iminka uu ku jiro la tashiida ugu dambeeyey waxaana la filayaa calaamasaarkiisa kadib in wasaaraha uu ku dhawaaqo ka uu markaa soo dhisi doona xukuumad cusub oo ka shaqeyn doonta arrimaha ugu muhiimsan ee dowladnimada dalka asigoo markaa wasaaraha la magacaabayna soo dhisi doona xukuumad si weyn isha loogu hayo hannaanka eedaha dowladda federaalkana laga sugaya in wax badan ay ka bedelaan eedaha iminka jira bilo qodobo kale ayaa inoo soo socda barnaamijkiina horriciisa aad ku soo maqshanaysa markaan markaana haddii aan eegno war-saxaafadeed ayaa laga soo saaray arrimaha abaaraha iyo markaasi xaaladaha bini'aadanimada dalka ka jira ereyga madaxweyne xasan sheekh ku qaabilsan arrimaha bini'aadanimada iyo gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa maanta shir jaraad qabtay isagoo arrimahaasi faahfaahiyey waa ku aadan xaaladda abaaraha dalka ereyga gaarka madaxweyne xasan sheekh arrimaha bini'aadanimada ayaa markaasi warbaahinta la wadaagay ergeyga ayaa maalmihii ugu dambeeyey tan iyo markii la magacaabay ku howlanaa xog ururin iyo kulmo wadatasha oo markaasi ula leeyahay eedaha kala duwan ee horay ee ugu lug lahaa arrimaha bini'aadanimada horumarinta iyo gurmadka abaaraha sida wasaaradaha dalka eedaha dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn ee ka shaqeeya arrimaha musiibooyinka iyo gargaarka xafiiska qaramada midoobay ee muqdisho safaaradaha ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ujeedada xog ururinta hordhaca iyo eh, kulamada ayaa ahayd eh, si in si hufan deg deg ah loola tacaalo saameynta abaaraha dalka iyo imanka maraya xaaladda lagana naxo markaasi wax markaa tallaabo deg deg ah laga qaado ama laga fiirsado u baahan natiijooyinka hordhaca ee ka soo baxay kurmada iyo xuqurunta waxaa ka mid ah in lix hal dhibic milyan oo qof waa lix hal dhibic milyan oo qof oo soomaaliya ay halis ay ay ku sugan yihiin wacyigelin la-aan baahsan ayna ka dhex jirto bulshada gurmadka iyo birmad oo markaasi in loo sameeyo gurmad deg deg ah oo loo baahan yahay deeqaha howlaha gargaarka dalka oo aad ugu yar baa leeyahay baahida jirta wadajir iyo wada shaqeynta dhanka siyaasadda ee markaasi ee laga maarmaanka u tahay dabaa waa kan ergeyga arkaya madaxweyne xasan u qaabilsan arrimaha gargaarka iyo bini'aadanimada mudane cabdiraxmaan cabdishakuur waasame oo shirkiisa jaraa'id ku faahfaahinaya xog ururuntii ugu dambeysay oo maalmihii lasoo dhaafay waday iyo eedaha kala duwan oo kulmada la qaatay
aad la socotaan afar labaatankii bishan waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ii xil saaray inaan noqdo ergeygiisa gaarka ah ee arrimaha bini'aadanimada iyo gurmudka abaaraha Een, isbuucii lasoo dhaafay iyo maalmihii lasoo dhaafay waxaan ku jiray inaan ogaado xogta dhabta ee la xiriirta een, abaaraha iyo xaaladda ay ku sugan tahay iyo xaalkeeda sida uu yahay waxaan kulamo kala duwan la yeeshay hay-adaha dowladda ee kala duwan iyo wasaaradaha arrintan ku howlan gurmudka guddiga loo saaray gurmudka abaaraha iyo een, qaramada midoobay iyo safiirada beesha caalamkuwooda deeqahana siiya intaba kulamo goonigooni ayaan la yeeshay si aan u ogaado xogta dhabta ee ku aadan dhibaatada inta ay la eg tahay xajmigeeda iyo sidoo kale deeqaha la haya inta ay la eg yihiin iyo heerka uu maraya gurmudka intaba inaan wax ka ogaado waxaan rabaa shirkan jira inaan uga hadlo warbixinadaas inaan uga hadlo si kooban koow marka ugu horraysa waxaan xogta aan hayna ay tahay lix milyan iyo boqol kun oo qof oo Soomaali ah inay halis ama saameeyeen abaaraha ay saameeyeen lix milyan iyo boqol kun oo qof oo Soomaali ah oo ku dhow kala bar dadka Soomaaliyeed in abaaraha ay saameeyeen Ee, inta gargaarka la gaarsiiyey oo gacan gargaar ay gaartani waa laba milyan iyo siddeed boqol oo ka mid ah dadkaas lixda milyan iyo boqolka ah waaye waxaa aad iyo aad xaaladdooda ee, u daran tahay laba boqol iyo siddeetan kun oo dadkaas ka mid ah oo la dhihi karo xaaladdooda aad iyo aad ayay u daran tahay labada milyan iyo siddeedda boqol ee la gaarsiiyey gargaarka waa dadkii ugu darnaa ee lixda milyan iyo boqol ka mid ahaa lix boqol iyo siddeetan iyo afar kun ku dhowaad todoba- todoba todoba boqol oo kun oo qofaa guryahooda ka qaxay oo u qaxay magaalooyinka waaweyn Een, iyadoo intaasoo dhan ay jirto oo toddobaatan iyo laba degmo oo ka mid a afar iyo siddeetanka degmo ee soomaaliya ay ka kooban tahay ay macal- ay abaartu ay saamaysay ka jirtaa intaasoo dhan iyadoo la ogyahay oo lix degmo oo ka mid a haddeertaan ay buuxiyeen een, een, shuruudihii ama wixii loogu aqoonsan lahaa inay tahay macluul ay buuxiyeen ayaa ayadana arrintaas ayadaa jirto gargaarka la helay waa boqolkiiba sideed ayuu ayuu gaarsiisan yahay haddeertaan sida ay noo sheegeen qaramada midoobay iyo hay-adaha howlaha ku howlan waxa ay dalbadeen waa hal bilyan iyo afar boqol oo kun oo oo doolar in looga looga jawaabo gurmadka asaga ah iyo abaartaas ayada ah ilaa hadda waxay hayaan wax uun gaaraya kon- konton iyo siddeed milyan camal ayaa soo gaartay siday noo sheegeen intaas waxaa dheer in dalka sanad iyo bar uu ku jiray doorasho oo dadku ay ku mashquulsanaayeen arrimaha doorashooyinka oo aan laga mashquulay in laga jawaabo gurmadkii abaaraha in laga jawaabo taas waxay keentay marka in dadkii tabaaleysnaa abaaraha waxyeelaayeen ay waxyeeleeyeen in cid u gurmata ama cid gacan siisaa oo aad u weyn aysan jirinin waxaa kaloo ayadana jirta adduunka oo naga mashquulay runtii oo nooga mashquulay ama dhibaatada ka jirta Ukraine ama dhibaatadii hore oo keenay COVID-19ka ama meelo kale oo abaaro sidan oo kale ah annaga naga horreeyay ay ka jireen oo Yemen iyo Afghanistan iyo ay ka mid yihiin iyo Syria iyo wixii lamida iyo sicir bararka ay keenay ah, waa la socotaan oo adduunka qamadihii ugu weyn meelaha laga keeno wuxuu ahaa Ruushka iyo Ukraine in ayaga dagaal ka socdo oo dowlad kasta ay go'aan ku gaartay inay waxay raashin haysta ay keedsato aysan iska bixinin oo haddeertan xataa adag tahay marinadii raashinka ku imaan lahaa inaan la haysanin iyadoo xaaladdaas ay jirto oo laga mashquulay abaarihii ayaa waxaa muuqata runtii in dadaalka ku wajahan in gurmadkaas la aad aad u yaryahay shaqada aan rabo marka xafiiska inuu qabtay inii caddaato waxaa waaye inaan abaabul galno oo dhaqaale raadin ah oon ilaahay iyo adduunka kaleba soomaali aan u soo tuugno iyo shacabka soomaaliyeed intaba aan u barino inay dadkooda ay gargaaraan waxaa la yidhaahdaa waa mobilization ama abaabul ku aadan fundraising iyo dhaqaale in la raadiyo iyo coordination wax la yidhaahdo oo la xiriiriyo dadka hawsha wada haayo inaan xiriirino shaqadayda badar qaybin ma aha dad badana isoo wacay iigu yimid inaan deegaanadooda mucaawino gaarsiiyo aan badar aan gaarsiiyo waxaan uga cudurdaaranayaa shaqadayda badar qaybin kuma jirto mucaawano kuma jirto inaan meel gaarsiiyo shaqadayda waa inaan anoo magaca dowladda iyo keyga isticmaalayo aan dadka soomaaliyeed ugu raadiyo inay deeq helaan deeqahaasna la xiriiriyo siay ku gaari lahaayeen deegaanadii iyo dadkii tabaalaysnaa iima saddexaad oo ah hadday jiraan caqabado dowladda dhexdeeda ah ama hay-adaha dowladda ah ama shirkadaha kala duwan ee ee- ee maamula eelaboorka ama garoonka diyaaradaha ama dekedda maamula hadday jiraan caqabado ay kala kulmayaan dadka deeqda bixinaya inaan fududayno ayadaasna waaye shaqada aan runtii inaan qabto aan aniga aan aan u taaganahay haddeertaan waa shaqo aad u weyn aan ka codsanayo kulna hadda ka soo baxay bahda miidiyaha aan la lahaa ee agaasimayaasha warbaahinta iyo kuway hortaaganba haddeerta arrintaas inaad gacan naga siisaan waxa ugu daran waxay tahay dadku inaysan ogeyn in dalka abaar ka jirto waa og- waa ogtihiinoo xafladaha socdo oo meel walba loo dabaaldegayo doorashadii natiijadeedii waa fiican tahay in la dabaaldego oo doorashadii si nabada noogu dhacday oo xukunkii si nabada aan kula kala wareegnay laakiin walaalayaalow dadka gudaha iyo dibadda jooga dabaaldegga u wareejiya dadka masaakiinta in la taakuleeyo qarashka aad ku bixinaysaan xafladaha iyo soo dhoweynada iyo dabaaldegga aan u wareejinno inaan ku bixinno een, inaan kaalmayno dadka dhimanayo dadkeena waxay bilaabeen inay dhintaan haddeerta dhimashada way bilaabay macluushii deegaanada qaar ay lugaha la gashay inay isku beddesho macluul abaartii saas daraaddeed dadka soomaaliyeed guud iyo dibad meelay joogaan waxaan rabnaa inay mas'uuliyaddaas nagu gacan siiyaan waxaan rabnaa dadkiina inaa u gurmadkaan kuwiina dibadda jooga todo- soddon iyo toddobo boqolkiiba g b d-ga soomaaliya wuxuu ka yimaadaa dadka diyaasbaraha ee dibadda jira walaalayaalow dadkiina inaa caawisaan oo abaabulkiina laku yaqaanay gurmadkiina laku yaqaanay isugargaarkiina laku yaqaanay inaan waxaan rabnaa aan isku istaagno waxaan halkaan uga baaqayaa hay-adaha dowladda oo kala duwan iyo shirkadaha serviska qabta brifatka ah inay fududeeyaan dadka in la gaarsiiyo mucaawanada konton beri ka badan yaa mucaawano ay dowladda qadar keentay ee laboor ku xayiranta oo aynan meel sabab ay u xayiran tahayna la aqoonin sababta ay tahay Am- ama shirkadda eelaboorka maamusha dhibaatada ka timaado ama hay-adaha kala duwan ee dowladda ha ka yimaadaan waxaa in la sii daayo waaye mucaawanada dadka loo keeno waxay ii sheegeen qaramada midoobay inay raashinka ay keenaan ay ku qaadato wakhtiyo badan in dekedda laga dejiyo in kiro laga qaado aad qaali u ah meesha ay ku xareeyaan inay gaarsii karin dadkii ay caqabada ay jiraan miidiyaha ama warbaahinta waxaan ka codsanayaa wacyigelinta ka sokoow inaa accountability qayb ka noqotaan oo aad daba gashaan cidda caqabada ku ah gargaar in la gaarsiiyo waa run dadka laba noocoo isugu jiraan kuwo laga yaabo inay rabaan inay ka faa'iidaystaan gargaarkaas dadka masaakiinta looga keenay oo si xun uga faa'iidaystaan iyo kuwo isla ilaaliya oo ilaalintaas intay la dheeraato wixiiba ay gacantooda ay ku hallaabaan ay ku dhintaan raashinkii qaarkeed ee gargaarka loo keenay bilaha soo socda inuu dhacayaa naloo sheegay welina uu baqaaro ku jiro saas daraaddeed waxaan ka codsanayaa hay-adaha dowladda iyo shirkadaha maamula garoonka diyaaradaha ee dekedda inaysan wax faa'iidaa ka raadinin ama wax dana aysan ka raadinin gargaarka mucaawanada la keenay ee la sii daayo dadka soomaaliya mar kale waxaan ku celinayaa dhammaantiin inaan ka wada qayb qaadanno gurmudka abaaraha oo aan isku garab istaagno dal iyo dibadba oo aan iska joojinno waxa kaloo dhan waxa dhimanaya waa dadkiinnii waa ehelkiinnii ugu dambayntii waxaan rabaa inaan si wada jira dadka soomaaliyeed iyo hoggaanka cusub ee dowladda iyo dowladda qaybaheeda kala duwanba maalin kasta kuma jiri karno marna inaan daad ka qaylinno marna inaan oon ka qaylinno inaan waxaan u baahannahay arrintaas aan ka yeelanno een, aragti saxa iyo vishan saxa iyo si ay dadkaan ugu soo noqo lahayn macluul iyo abaar annagoo webiyada ugu waaweyn da- haysanna badda adduunka ugu dheer haysanna xoolaha adduunka ugu badan haysanna malayga adduunka ugu badan haysanna dhulkeenna khayraad oo ka buuxo dadka ugu firfircoon geeska afrika aan dhahay oo xagga ganacsiga wax inaan maalin kasta marna abaar ka qaylinno macluul ka qaylinno marna aan ka qaylinno biyobaxa iyo fatahaad waa nacasnimo waa da- waa runtii wax aan na qabanin waaye arrintaasna waxaan u baahannaha inaan meel uga soo wada jeesanno mustaqbalka fog haddana midka degdega dadkeenna aan caawinno arrintaasna ku gacansiiyo madaxweynaha mar kale waa ku mahadsan yahay inuu mudnaanta koowaad siiyey arrinta abaaraha markuu arkay xajmigeeda intuu ula egyahay waa ogtiinu annaga siyaasad iyo doorasho iyo iyo intikhaabaad iyo waxaasaan iskaga mashquulsanayn xajmigaas inuu arkay mudnaan uu siiyey oon rajaynaynana inay mudnaantaas ay noqoto midda koowaad oo meel kasta oonan tegayno iyo meel kasta oo istaagayno arrintaas aan usoo wada jeedno waa mahadsantihiin shirkaas jaraa'id waxaan ugu talagalay inaan intaas briifinkaas aan ku bixiyo ama warbixintaas aad iyo aad aan kaga mahad celinaa kasoo qayb gasheen mar kale waxaan ka codsanayaa bahda warbaahinta midka taqliidiga telefishinada iyo iyo raadiyaasha iyo midda aan taqliidiga ahayna social media oo ay ku jiraan tiktoka oo ay ka mid yihiin facebookyada ay ka mid yihiin twitterada inaan wada istaagno dadkeenna saan u caawi lahayn oo aan iskugu gurmo lahayn watacaawanuu cala albiri wataqwa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala dadkeenna inay is caawiyaan inaad walaalkaa iyo walaashaa badbaadiso intii aan la buddhigin oo aanan iilka la dhigin ayaa ka muhiimsan hadhowda inaan tacsidooda aan ku calaacalno ama dhimashadooda aan ka shallayn waa mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub baafin aabbo bashiir barre waxa uu baafinayaa gabadhiisa oo lagu magacaabo saabariin barre da-adeedu waa kow iyo toban sano jir midabkeedu waa caddaan dhar cid markii ugu dambeysa waxay xirneed yuniform madow ah waxa ay ka soo luntay degmada hodan gaar ahaan xaafadda soona key haddaba cid alaala ciddii aragto waxaa si naxariista loogu codsanayaa inay kusoo hagaajaan taleefon nambarada kale ah eber lix xal shan soddon iyo labo eber eber eber afar ama eber lix xal toddobo labaatan iyo toddobo labaatan iyo toddobo eber lix ama radio dalsan annaga iyo xiran doon insha allah mar kale baafin aabbo bashiir barre waxa uu baafinayaa gabadhiisa oo lagu magacaabo saabariin barre da-adeedu waa kow iyo toban sano jir midabkeedu waa caddaan dhar cid markii ugu dambeysa waxay xirneed yuniform madow ah waxa ay ka soo luntay degmada hodan gaar ahaan xaafadda soona key haddaba cid alaala ciddii aragto waxaa si naxariista loogu codsanayaa inay kusoo hagaajaan taleefon nambarada kale ah eber lix xal shan soddon iyo labo eber eber eber afar ama eber lix xal toddobo labaatan iyo toddobo labaatan iyo toddobo eber lix ama radio dalsan annaga iyo xiririn doon insha allah
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
baafin aabo bashiir barre waxa uu baafinayaa gabadhiisa oo lagu magacaabo saabariin barre da-adeedu waa kow iyo toban sano jir midabkeedu waa caddaan dhar cid markii ugu dambeysa waxay xirnayd yuniform madow ah waxa ay ka soo luntay degmada hodan gaar ahaan xaafadda soona key haddaba cid alaala ciddii aragta waxaa si naxariiso loogu codsanayaa inay kusoo hagaajaan taleefon nambarada kale ah eber lix xal shan soddon iyo labo eber eber eber afar ama eber lix xal toddobo labaatan iyo toddobo labaatan iyo toddobo eber lix ama radio dalsan annaga iyo xiriirin doona insha allah mar kale baafin aabo bashiir barre waxa uu baafinayaa gabadhiisa oo lagu magacaabo saabariin barre da-adeedu waa kow iyo toban sano jir midabkeedu waa caddaan dhar cid markii ugu dambeysa waxay xirnayd yuniform madow ah waxa ay ka soo luntay degmada hodan gaar ahaan xaafadda soona key haddaba cid alaala ciddii aragta waxaa si naxariiso loogu codsanayaa inay kusoo hagaajaan taleefon nambarada kale ah eber lix xal shan soddon iyo labo eber eber eber afar ama eber lix xal toddobo labaatan iyo toddobo labaatan iyo toddobo eber lix ama radio dalsan annaga iyo xiriirin doona insha allah
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nusmilyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulu ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
barnaamijka ah wareega wararka afar labaatanka sac raadiha dalsan magaalada muqdisho qaartan dhegeystahay ayaan isla soo gaarnay markaana gobolka shabeellaha hoose haddii aan aynu aadno gaar ahaan degmada afgooye ee gobolkaas waxaa wararkii maanayay sheegaya in maanta qarax khasaare kala duwan dhaliyay halkaas uu ka dhacay islamarkaana la egtay mas-uul ka tirsanaya maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose qaaraha ayaana u badnaa dhaawacyo soo gaaray shakhsiyaadkii markaa buxbuugka ahaa waxaana qaraxa la sheegay in lala egtay mas-uul ka tirsan degmada wararkan helina waxay tilmaamayaan in la weeraray saldhigga degmadaasi waxaana dad goobjoogaala ay sheegay in maqlayeen dhawaqa rasaas culus oo labada dhinac ay iswadaarsanayeen ama weerar markaa xalay al-shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda halkaasi ku lahayn dagaalka xooggiisa wuxuu waxaa si gaar ah u dhacay muddada yar ee degmada afgoy waxaana ciidanka dowladda la sheegay in ay iska caabiyeen iska caabin ay sameeyeen waxaana dadka deegaanku ay sheegeen in dagaalku uu qaatay saacado kooban kadibna uu istaagay inta gobolka laamaha ammaanka wax warar kamay soo socon dagaalkaasi ciidoona dhinaca ka dagaalamayaasha al-shabaab ay warkaasi ama weerarkaas ay sheegeen in ayagu ay fuliyeen dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenkii hore ee dhanka amniga iyo siyaasadda degmadaas ayaa maanta qarax halkaas lagula egtay waxaana dhaawac fudud uu soo gaaray guddoomiyaha hase yeeshee waxaa markaasi dhaawacyo kale iyaguna soo gaaray qaar ka tirsan ilaaladiisa oo markaa dhaawacoodan loo soo qaaday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si halkaasi halkan loogu daaweeyo aan kusii soconaya qodobada aad hordhac barnaamijka wareegga caawa aad kusoo maqasheen wasiirka amniga ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad markaasi xarigga looga jirayay qayb cusub oo markaa lagu soo kordhiyey xarunta ciidanka taraafikada magaalada muqdisho iyadoo ayaana markaa ka hadlay muhiimadda xaruntan cusub ay u leedahay ciidanka taraafikada markaasi shaqooyinka muhiimkana ay hayaan
wasiirka wasaaradda amniga gudaha gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir agaasimaha ku-xigeenka agaasimaha guud wasaaradda gaadiidka taliyaha nabadgelyada waddooyinka ciidanka booliiska soomaaliyeed saraakiisha sarsare ee hogaamada iyo waaxyo kala duwan ciidanka booliiska soomaaliyeed meediyaha dhammaanta weyda salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sarafiyaa maanta inaan kala soo qayb galno wasiirkana aan ku soo dhoweyno xarunta taraafiko ee loo yaqaano ee magaaladan muqdisho xaruntaas oo muddo badan xaaladdeedu ahayd xaalad aan la soo koobi karin laakiin dadka badani hadda aanu ku soo aragnay siday ahayd iyo maanta siday u eg tahay wax weyne u dhexeeyo taasoo laga shaqaynayay muddadii u dambeysay sanadkii u dambeysay ee ciidanka muxuu aha nabadgelyada waddooyinka aan u kala harin taliyaha iyo taliya xigeenadiisa iyo dhammaan ciidanka qaybihiisa kaloo kala duwan inay maanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aan meeshaan soo gaarno oo ay noqoto meel lagu faani karo oo aanu markhaati ka nahay dhowr jeerna korneer kormeer ku nimi soddon sano wixii meeshan yaallay oo hadday ahaan lahayd qashin iyo baabuur laga tegey oo la gurayey inay maanta noqoto meel la daawan karo oo lagu shaqayn karo oo ay ka muuqato enerjiga la geliyey aad baan uga ammaanayaa taliyaha nabadgelyada waddooyinka shaqadan uu soo qabtay awalna aan ku ogaa dhowr meelooda hole hoggaamo kala duwan aan u soo dhiibayna aanu u dalab u garannay inuu sidaanoo kale uu uga shaqayn karaayo marnaba ciidanka booliiska soomaaliyeed inkastoo aanu soo gudubnay marxalad adag oo sanadkii doorashooyinka election year baa la yidhaha iska dhib badan yahay marna annagu kama weyban horumarka booliiska inaanu gaarsiino oo vishinkeenna booliiska ee horumarinta xarumaha iyo capacity building waxaan loo yaqaana ciidanka booliiska marna hawshaasi nagama mashquulin dhanna waxaanu kaga jirnay inaanu doorashadaas si amni ah inay noogu dhammaato dhanka kalena waxaanu kaga jirnay inaanu horumarka ciidanka booliiska aanu gaarsiino sidii qorshuhu noogu degsanaa waxaa laba maalmood ka hor aan xaflad ku dhignay isbitaal madiina oo isaguna sidaanoo kaleeto dhismayaal iyo qurxin iyo dib u habeyn lagu sameeyey maantana waxaanu joognaa xerada muxuu ahaa nabadgelyada waddooyinka oo ay ka muuqato isbeddel aad u weyn uu ka muuqdo runtii wasiir muxuu ahaa ciidanka nabadgelyada waddooyinku waxaa ciidan ku shaqeeya duruufo aada u adag waay dadka soomaalida ee hadda jooga ee arka waddooyinkeena siday yihiin waxaanu annagu is leenahay guul iyo iyo iyo iyo horumar baa la gaaray maxaa yeelay wakti waxaa la soo gudbay aad iyo aad u adag oo dalkani soo maray oo taraafikada iyo waddooyinka iyo cid istaagi kartaana ay jirin baabuur la qaadi karaa jirin labadii baabuur isku dhacaana in loo yimaado oo muxuu ahaa dadkii lahaa reerahooda la isugu yeero mooye ayan jiri jirin taraafika kala saarta ay jirtay afar maalmood shan maalmood laamigu xirnaan jiray si loo kala saaro laakiin waxaa ka muuqata in horumar laga sameeyey dalka oo dhan gaar ahaan ciidanka booliiska soomaali ahaan gaar ahaan ciidanka nabadgelyada waddooyinku inay horumar ay gaareen marka loo eego xaaladday ku sugnaayeen hadda ciidankana wuxuu ku shaqeeyaa duruuf aada u adag tiradiisu waa waa waa yartaa inaanu kordhino weeye inkastoo tababar fiican aanu siinay oo aanu kordhin tababarkooda aanu siinay waxay ku shaqeeyaan roob waxay ku shaqeeyaan gaadiid yari waxay ku shaqeeyaan amniga magaalada oo aad iska garanaysid waxaa intaa u dheer gaadiidka oo waddooyinka maraya oo weli aan aan aan shuruucdii loogu talagalay aan weli si fiican aanu haysanin waxaa iyaguna aada u soo batay mootooyinkan bajaajka dhalinyaro badan oo soomaalihii ay ku ay kunoolol maalmeedka ka doonaan kuna nool yihiin familiyo badanna lagu masruufo laakiin u baahan in la habeeyo oo waddooyinka si ay u mari lahaayeen iyo qorshe in loo dejiyo ah taasna wada dowladda hoose iyo muxuu ahaa wasaaradda gaadiidka ciidanka nabadgelyada waddooyinka hay-ado badan bay ka dhexaysaa inay isugu yimaadaan oo iyaduna arrintaas ay xalliyaan aad iyo aad waxaan rabaa mudan wasiir hortaada inaan ku ammaano jenaraal bishaar oo runtii hawlshatan u ahaa udubdhig udubdhig u ahaa talada iyo vishinka lahaa ciidanka booliiska waxaanu u dejinnay qorshe afar sannadeeda strategic balan la yidhaaho oo documentia oonu hadda soo saarnay oo lagu shaqayn doonaa afarta sano oo soo socda waxayna ka ka mid ka qayb bay ka tahay in mataqaanaa aanu xarumaha iyo qaybaha iyo fadhiyada kala duwan aanu sidaa u kormeerno aanu horumarna gaarsiino intii tabarteena aad iyo aadaan kaaga mahad celinayaa wasiir inaad nagala soo qayb gasho rxmaan raxiim taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal xijeer taliyaha qaybta nabadgelyada waddooyinka guddoomiyaha maxkamadda gobolka agaasima ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka dhammaan sarreeyaasha saraakiisha saraakiil xigeennada alifleyda iyo dableydaba waa salaamantihiin salaan kadib farxad ayay ii tahay runtii inaan xaruntan oo maanta wax badan iska beddeleen sidii ahaan jirtay waxaan xasuustaa hadda ka hor mar ayaan soo booqday maalintii aan soo booqanaya maanta farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya runtii guud ahaan waa u hambalyaynaa ciidanka booliska soomaaliyeed oo oo hormuudka u yahay jenaraal xijaar gaar ahaan waxaan u hambalyaynaya jenaraal bishaar oo runtii la yimaaday aragti cad oo ku aadan hoggaanka iyo qaybta guud ahaanba sidii loo loo hagaajin lahaa loona hormari lahaa dabcan waa u hambalyaynaa waana bogaadinayaa asiga iyo saraakiisha iyo ciidamada la shaqeeyaba waxaa kaloon aada ugu faraxsanahay in uu jenaraal bishaar soo bandhigay aragtidiisa ku aadan mustaqbalka ama sanadka iyo sannadaha soo socdaba sida uu jeclaan lahaa inuu u ekaato qaybtan qofku marka uu leeyahay ama uu garanayo uu og yahay howsha hortaan waxaad moodaa waa fududaha ama waa u sahlanaanaysaa hadduu helo kaalmo ama ha ahaato kaalmo asigu uun si shaksiga u raadsada ama mid uu ka helay hay-adaha asiga la shaqeeya intaba laakiin asal waxaa ah qofku inuu garanayo horta wax uu rabo ama howlaha hor yaalla ee horutabinta leh dabcan sidoo kale caqabadana waa uu xusay caqabadaha waxaa ka mid ahaa inaan madaxda dowladdu ama mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaan aada u ixtiraamin shuruucda waddamarista waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba ee ku sugan magaalada muqdisho inay ixtiraamaan shuruucda waddamarista dabcan marka la leeyahay inay ixtiraamaan shuruucda waddamarista macnaheedu waxay tahay inaad hagaajisato gurigaaga gurigaagood hagaajisatana adiga unbay ku anfacaysaa laakiin haddaad maalinna ka soo gasho daaqadda maalinna derbiga ka soo boodo adugunba gurigu kaa foolxumaana in marshabiyeedka la jiiro inaan saad aan saadkaagii ahayn la maro marna sax maaha dabcan haddii madaxdu saa u dhaqantana waxaad garan kartaan shacabkuna dee wuxuu ku daysanaya madaxda Ma- madaxda waxaa la rabaa inay tusaale noqoto jenaraal bishaar wuxuu tusaale u yahay qaybaha iyo hogaamada iyo fadhiyada madaxa bannaan ee ciidanka booliska soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inay ku dayso doonaan oo ay tusa- oo tusaale wanaagsan u noqon doono oo uu eh, u bilaaban doono eh, tartan ku aadan eh, horumarka eh, eh, talis walba eh, eh, meesha uu madaxda ka yahay ama mas-uuliyadda ee loo egmaday waxaan runtii bogaadinayaa jenaraal xijaar inuu intaasoo jeer soo booqday intaasoo jeer shahaado sharaf siiyey intaasoo jeer si babliga u sheegay ee, shaqada aadka u wanaagsan oo jenaraal bishaar qabtay iyo cid walba shaqo wanaagsan qabatay waa kugu bogaadinaya waa wax wanaagsan qofka ee, yacni waa dhiirigelin runtii aad u wanaagsan ama waxaan dhihi karnaa waa waxa ugu yar ee loo samayn karo qofku markuu shaqo wanaagsan qabto Ee, sidaasi lamida waa waa jeclaan lahaa in ee, ee, sida jenaraal xijaar uu u siiyo shahaadada madaxda qarankuna ay siiso abaalmarin sidaas oo kale ah jenaraal bishaar iyo cid walboo qabatay shaqo sidaan oo kale loo loo arki karo ama loo loo loo dul istaagi karo Ee, caqabadaha kale oo u sheegay jenaraal bishaar waxaa ka mid ah shuruucda oo runtii duugowday oo aan dhihi karo kun sagaal boqol lixdan iyo labadii shuruuc la ansixiyey wax badan ayaa ka dhiman waxaan ah, ka codsanayaa baarlamaanka koob iyo tobanaad inuu tixgeliyo inuu wax ka bedelo shuruucda dalka gaar ahaan eh, tan ku saabsan hay-adaha amniga oo ay ugu horreyso eh, shuruucda uu xusay ama uu soo bandhigay eh, eh, jenaraal bishaar inay u baahan tahay in wax laga bedelo waana runtii wax xaqiiqo ah dabcan ciidanka booliska soomaaliyeedna waxay ku fiican yihiin eh, waxay jecel yihiin inay ku shaqeeyaan sharci haddaynan la- haddaynan haysan sharci ay tix raacaan ee gacmahay ka xidhan yihiin hadda jeer waxaa aada loo baraa inay shuruucda ixtiraamaan haddii aysan haysan ee qodob sharci ah oo ay tix raacaan ama ay u cuskadaan waa adkaanaysaa inay fuliyaan ayagoo arki karana inay in ma garanaysaa ee ee shaqadii loo baahanyay in la fuliyo haddii aan u arko aniga ganaaxa la ii ganaaxayo inuu kun shilin soomaaliya yahay ee waa iska karos garaynaa meeshaan doonaa iska maraha bishii markii lagu soo dallaaco maalin walbaba khaladkan galaba soddon kun shilin soomaaliya markii lagu soo dallaaco aan iska bixina laakiin dee ma- sax ma ah kunka shilin soomaaliya xilligaas qiimo ayuu lahaan jiray aad u ballaaran oo hadda dee aan dhihi karno ee, ee, isku qiimo maaha xilligaasi xilligaa laakiin waxaa saxa in ee, qiimo saxa loo sameeyo oo booliisku ku dhaqmaan waxaan rajaynayaa ee, in talisku taliska ciidanka booliska soomaaliyeed uu ka kaalmayn doono inuu horgeeyo shuruucdaas ee, baarlamaanka ee, kow iyo tobanaad dabcan ee, wasaaradda amniguna waa ay kala shaqayn doontaa mar labaad waa waa mahadsantihiin jenaraal bashaar adiga iyo ee, saraakiisha kula shaqaysay iyo ciidankaba sidoo kale waxaan u mahad celinaa jenaraal xijaar oo dee hoggaan idinkugu ahaa oo markii horena kuu soo xulay intii aad joogtana kugu kor joogtaynaayey kuguna dhiirigelinayay intaasoo abaalmarin iyo shahaadooyinna ku siiyey ee, shan jeerna ku sheegay intaas waa abaalmarin kale mahadsanidin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيرك وزارة أبنجا سوماليا تليا عيدن كبلوسك الصوماليات قدوميها محكمة قبل كبنادر أقاسم كحجينك وزارة جاديتك لمان سرياش عيدن كبلوسك سراكيش سراكي حجينك يعني بليدي دبليدة وحن ليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود هذا مدن وزير يا تليا Ee, waxaan rabaa inaan meeshan aan laba kelmo ka idhaahdo halkan waa xarunta qaybta nabadgelyada waddooyinka ee taraafiko Ee, waxaan ee, shaqadeeda aan qabtay ee, bishii shanaad laba kun labaatan iyo kow haddana waxaan joognaa ee, bishii shanaad laba kun ee, labaatan iyo labo muddo hal sana ayaan runtii ayaan shaqadan aan hayay waxaan rabaa saaka inaan ee, oo aan kugu yeeray inaan idinla wadaago waxqabadkii iyo shaqooyinkii ka qabsoomay halkaas sano ee xarunta qaybta nabadgelyada waddooyinka iyo howlgallada oborashinnada ciriiriga iyo culayska gobolka ka jira waxyaalihii aan ka qabannay waxaan rabaa marka inaan inku soo dhoweeyo ee ishaa macallina wixii aa aragteen adinkaa ka warbixi doona ee wasiir iyo taliye soo dhowaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
qaybihii wixii gabagabada barnaamijka ah horeega ayaan isa soo gaarnay saaxiib yaal dal sanadkan kala socotaane markaana somalilan haddii aan eegno wararka ugu waaweyn ee maamulkaasi kasoo kasoo baxaya waxa ay sheegayaan in xukuumadda iyo mucaaradka weli khilaafkoodu aada u xoogan yahay aan weli xal laga gaarin arrimaha ku saabsan doorashada iyo furista ururada ee mucaaradka uu weli dood ah qaba in ay dhigayaan banaanbax ay uga soo horjeedaan xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne muuse bihi cabdi hase yeeshee waxa ay xukuumaddu ay leedahay kuma banaanbixi kartaan banaanbix aan sharci ahaynna lagama qaban karo caasimadda ayagoo dhinaca kale mucaaradkan ku adkeysanaya inay banaanbaxaas ay horkacayaan mucaaradka madaxdooda sida faysal cali waraawi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka yucuud iyo wadani cabdiraxmaan cirro iyo sidoo kaleanta mas-uuliyiinta kale ee mucaaradka markaa ka watirsan jir jireed ayuu maanta qabtay mar kale ama ay qabteen banacyada mucaaradka ah ee xisbiyada hogaaminaya waxayna sheegeen in banaanbaxooda uu yahay mid si nabada ku dhaca wax rabshadaha markaasi aysan wadaan hase yeeshee haddii ay kala kulmaan ciidamada booliiska iyo kuwa ammaanka maamulka ah somalilan ee madaxweynaha ka marqaatay in ayaguna wixii mas-uuliyad ee ka dhasha ay qaadi doonaan madaxda maamulkaasi ee madaxweyne muuse biix cabdi ugu horeeyo
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ما هذا كريك إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي وحن كبرنا سبحانه وتعالى ونبدأ ينوات كيو إلهي وحن كبرنا حماد ينسيان إلهي كبرنا سبحانه وتعالى waxaan jecelnahay maanta inaanu arka ka cadeyno dhowrkaa qodob uu gudoomiyuhu sheegay horta waa mide waxaan aada iyo aada ugu u hambalyanayaa shacbiga reer somaliland khusuusan dadkii magaranaysaayey madax dhaqameedka ahaa oo giddigooda ku baaqay kelmadii sax aheed aheyd dowladdu inay doorashada madaxweyne qabato waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaana beeshii shalayta hadashay ee suldaan xasan sudaanka guud oo isnaha shalayta hadlay yani waxa weeye madaxda xumi had iyo gooraad reeray dabada geliyaan oo markay wax qaribaan bay dhahaan kakacaan reer haba la iu jeedaaye marka taas maanta way iscadeeyeen aada iyo aad baan uga mahadnaqinaa kuwa meelaha ka ka daba hadli doonaana waa kuwii sheegeen shalayta qoladii waa lagu shubtaa kuwaas ma jirto waxaan sheegaynaa horta mudaaharaadka u dhacaya maxamed kahino maxamed kahino mudaaharaadka u dhacaya baydnilahi kalaam waxaan u dhacayaa waa dareen shacbi sharcigaana sheegaya salmina weeye waa xuquuqdii dadkaa weeye aniga iyo labada korneel iyo anigana waa la kala yaqaana nabadgelyada ciddii xumeyn jirta waa la yaqaana ciddii nabadda ka shaqaysa waa la yaqaana ciddii dadka barakiciyeen soo celinaysa waa la kala yaqaana annaga nabadgelya xumaan na laga baqi maayo waxaanu ka hortegaynaa nabadgelya xumaanta abuurteen iyo dadka kala dirteen ummaddii reer somaalia madaysneed ee kala janaan ka qaybgalina maxamed kaahin baryahan hadalladiisa waxaad moodaa inay iska dhex imanayaan mar wuxuu yidhi miidiyaha somalilan oo dhan wax u shaqeeyaan buu yidhi xamar haddana wuxuu yidhi boqolkiiba siddeetan labada xusbi taageerashoodu waxay u shaqeeyaan soomaaliya federation xalaytana wuxuu yidhi shalaytana ergeyna usoo dirteenoo waxay doonayaan koros horta arrintaasi waxa weeye waa wanjal qaaxaysan wanjal qaaxaysan wey waa lagu yaqaanaa reer qaaxo inay dadka wanjalaan waxaan leenahay maxamedow kordhis baad sheegaysahay shanta biloodoo idiin harsan ayaan leenahay dalku ma wadi karaan ma wadi karaan dalka maanta dalkii loo dhiibay iyo maanta halkuu dalku maraya ummaddeenu caalamkuna wuu ogyahay warwarka weyna maanta caalamka haya ma aha soomaaliya iyo muqdisho waa somalilan internationalmadu maanta warwarka haya anagu maanu weydiisan waxaanu haynaa waxa weeye saddex iyo tobanka doorashaqa waan leenahay isna wuxuu leeyahay doorashadaydiina waan dambaysiinayaa oo kaad ka horaysa ta asxaabta tiina waan soo horaysiin haddee yeeli mayna yeeli mayna taageerayaasha waxaan leenahay haniya jabina waxa weeye xaqba waxaan u leedihiin waa dareen kiinaa muujinaysaan haddii ilaaha idhaaho nabadgelyana waa ku samaynaynaa maalintaanu samaynay aniga iyo kulmaye aanu samaynay mudaharaadka u dambeeyey rayaal ku samaynay beerta xorriyaddan ku samaynay markii aanu khudbadii ka jeedinay ayaan idhi gaadhaan wada fuushaneen ayaan idhi haddaba waxay yeelaysaan qof kastooba meeshaadi ku noqo anoo diidiya inuu mudaaharaadku uu keeno disturbance iyo isdhagal way igu xanaaqeen kulmiye nin reer kulmiye oo xagga dambe iga fadhiyey ayaa xudamca inuu feer igu dhufta markan kelimada xanaq wuxuu leeyahay maxaad u joojiyay ha galeen suuqi anna waxaan ihi kaakhi hooyadoo qofkasoo meeshaa tag horta saasay ahaayeen iyagu dadkan xitoo in loo turo may doonin marka waxaan leenahay maanta ciidamada booliiska waxaan leenahay waa dadkayni dadkaynu nabadgelyada ilaaliya xabadna ha ku ridina mudaaharaadkana waxaan sheegaynaa annagaa hogaaminayna annagaa horgelinaa siday sinaanay u horgeli jireen maxamed kaahini iyo biixi gacmaa isqabsan jireen annagaa idin horgelina annagaa insha allahu tacala idin horgelina marka waxaan leenahay waa inaynu dalkeena ka badbaadinaa ka badbaadinaa dictator ya keliya taliya somaliland weligeed may ma aawan maxamed saad bay ku diideen keliya taliya weliba aan awood leadership lahayn qabiil ku hantaqaya ya ummadda qaybinaya bolosi lahayn waanu ku diidnay we reject somaliland ma ogola dictatorship ya aan aqoonteedii qaransinimo lahayn marka wuxuu yidhi musabixi ayaa wuxuu yidhi waa calaamada aakhir samanka foosiya yuusuf xaaji aadan dhalay oo xamar u doonatay magaranaysaa boos calaamadaha akhrisamanka waxaa ka mid a muuse madaxweyne noqday taa qoradeedu waa calaamadaha aakhir samanka waa tii la yidhi aakhir samanka nabigu yidhi marka dad aan talin jirin talada qabtaan waa calaamada calaamadaadna ka mid tahay foosiya qura kama midnahay ilaahay dalkeena ha hagaajiyo nabadgelyadeena ilaaliya eriga waad mahadsantihiin dhalinyarta waxaad weyiin boqolkiiba shan iyo toddobaatan dhalinyaraatiin mustaqbalaad u baahantiin maanta waahayn way gubatay laba bilood bay maraysaa dadkii kulahaa gaaraha ee bida ka qaadan jiray waxay lahaa dhisina imaa isha wuxuu yidhi shan iyo toban kun oo dowlar baanu ka qaadan jirnay kale ah ilaa haddana lanooma go inaan dhisno naqshadna ma soo wadaan waxay yidhahay naqshadda yacni tamarta maanta aynu marayna tamartaynu waa kaasoo waa haynbaa gubatoo ilaa laba konton kun oo qof baa ku noolaa waawee mid xamaala mid shaxaada mid wax iibiya maanta dadkaas waa camlaan maawa saxiibay kun shanta boqol haga kun maraya saxiibka halku maraya waa ogtiin iyaguna waay waxa ummadii ka mas-uula ayaa inay kororsadaan oo sii fadhiistaan maahan waxa alaa wax ka fekeraya aan jirin taasaanu doonaynaa in doorashada u dhacdo taasaanu doonaynu isbedel ku yimaado taasaanu doonaynaa inaynu somaliland socota oo ummaddeeda dee u adeegta oo biyo siisa oo caafimaad siisa oo waxbarasho
faysal cali waraabe hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga ee somalilan ayuu ka waa ucid ee somalilan ayuu kaasi ah saaxiibyaal oo arrimaha banaanbaxa ee xukuumad diiday ee shir jacad maanta uu ka qabtay arrimahaas faahfaahin uu kaga bixinayay guud ahaan barnaamijka wareega awalkaas uu ku egaa saaxiibyaal cabdihaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir oo idinla socodsiinayay barnaamijkan kiisanaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo